waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da waana qayb saddexaad oo ka mid ah hiddaha ergada iyo ergeynta dhegaystayaal mar haddaynu hadal hayno hiddihii ergeynta ee soomaalidii raacatada ahaydii ay marar badan ku furdaamin jirtay qardoofooyinka kolba kala gaara waxay ila tahay tusaalaha ugu wacan inuu noqon karo masafo aan mooggan idiin soo xulay oo arrintaas iyada ah garashadeeda wax weyn inooga tari karaysa aniga oo ku dhiiran kara inaan ku sheego inay tahay masafo maansada ergeynta meesha ugu mudan ka geli karaysa ujeeddadii uu gabayaagu u tiriyey way fududahay oo iyada ayaa islaqbaynaysa waxay ku saabsan tahay tulud geela oo keliya waxay ahayd hal saluug la yidhaahdo oo reerihii lahaa gardarro kaga maqnayd cido kale geelashoodana inta ku raagtay ay markii dambe la ahaatay inay lihigoo tahay ka ergeynta hashaas oo qura masafadu haba ku ekaatee meerisyadeeda tirada yari waa qaar aynu ka baran karayno fankii ergeynta iyo heerarkii sare ee xilli xilliyada ka mida ay aftahmada soomaalidu gaadhay inkastoo degaankii lagu tirshay tixda bilowgeeda iyo ereyo gaara oo ku jira laga garan karo nasiib darro masafadan aan koldhow idiin soo gudbin doono lama yaqaan ama nama soo gaarin magaca gabyaagii tiriyey iyo faahfaahinta sababtii keentay midna taasise sina inooga hor joogsan mayso inaynu macaansano dhagahana u raadhicino tabaha quruxda badan ee gabyaagu uu adeegsaday iyo qodobada uu ku tiiqtiiqsaday ee ay la ahayd saluug inay dib gacantiisa ugu soo celin karayaan wuxuu tixda ku bilaabayaa ragga hasha ka haya inuu xusuusiyo inkastoo intii muddo ah ay kala ood fogaayeen haddana xigto aada isugu dhow inay yihiinoo afar oday wax ka yar ay kala tirsadaan marka labaadna labadooda dhinac inaanay eed hore lahayn colaad haatan ka dhex aloosantaana ay xirgixumo uun tahay wuxuu ku xishinayaa reerka uu isagu ka yimid sida aanu marnaba iyaga ugu quuri karin haba yaraatee wax dhibaato ah inay u geystaan mar kalena xagga diinta islaamka intuu ku beerdulucsado ayuu u sheegayaa xoolaha boolida ah haddii la dheefsado sida loo eedo iyo wacdigii arrintaas iyada ah ay ka soo jeediyeen sayidka iyo buunayaashii ay wareega ahaayeen kuwaasoo kor aan fogeyn reeraha dhexdooda waano iyo waxusheeg la dhex saqaafayay wuxuu yidhi niman yahow ogaas nuur ilma adeerayaalow adinkiiyo annaga toona eedi kama dhaxayso e ikhwaan iyo waxaan nahay tolaan ood wadaagine in dhowaydsa araggeennu waa kala abaadee odaybayna wada dhalay aabba iyo hooyo e afar keliya kama joogno abtirsiinyaheenne aan collowna kii yidhi aqli ma laha buurane arwaaxiinna uma quuro ul inaan ku tuuro e boolida la'aamana abshir lagama qaado e sayidkii iyo ikhwaankiisii ereygoodii maqashe eh intaas kadib ayuu gabyaagu u soo jeensanayaa ragga uu u ergeeyey si aftahanima ku dhan tahay inuu ugu caddeeyo saluug inay tahay hal uu sal iyo baar u yaqaan dir ahaanna weligeed iyo waaqeed ay iyagu lahaan jireen isla markaas wuxuu carabka ku dhufanayaa dhowr arrimood oo hasha gaar ahaan ugu saabsan kuwaasoo uu islahaa xidhadooda qolada ay ku jirto waxay ku qancin kari doonaan ka maarmideeda iyo iska soo celinteeda waxaa ka mid ah inkastoo waxa uu ka ergeynayaa ay tulid qura tahay haddana haddii loo diido inuusan ka hari doonin inay tahay xoolo agoomeed oo ruuxii ebaheeda saraaxaa uu maalinta qiyaamaha eedi doono ifkana inkaar iyo balaayo ay ku mooreysnaan doonaan iyo ilaa toban fac isir ahaan inay iyagu u lahaan jireen iyada iyo dirka ay ka soo jeedo toonihina aysan lahayn caano iyo nacfi loogu xiso amaba eed loogu galo wuxuu yidhi hasuna waa arwaax keliya iyadaanse doonayay haddaan eegga laysiinna ma ilaawi doonee agoon iyo yatiim baale aakhira la eediye inkaan iyo wax daba guuri ibtiliya balaayo e ilaaheenba uma geeyo ruuxii ayaan leh innagaa isir u haynay iyo toban awoowee ilmo keliya kuma qaybto mana aamusiiso ugu dambaystii wuxuu gabyaagu masafada ku soo gabagabaynayaa meereysyo hanjabaad miirana dulucdooduna ay tahay xoog aan ku aarsado iyo itaal aan wax ku bi'iyaba waan leeyahay marka labaadna dagaan idinlama wadaago reerkayna waxa uu iga baylahay muddadii dheerayd ee aan ergeynta idin dul fadhiyey haddaba godob hore iyo qaanduuga haddaydan nagu sheeganayn waxaa ila quman inaad tashi isugu noqotaan guddoonkiinnuna uu ahaado saluug in gacanta la iga geliyo sidii qareen wax yaqaana oo waayo araga wuxuu kolba xujo soo tuuraba wuxuu gabyaagaasi masafadiisii quruxda badnayd ku soo idleeyey addimada wax laga bi'iyo iini igama gaadhine orodkana haddaan rooro laylama ekeeyo e adduunka ig iga bayla idinlamana aalo e kolba waxa inoo aadan saluug inaan eryoodee arrinsada oo noo celiya isaayana ma haynay runtii weligii ma aanan ogaan waxa uu gabyaagaasu ergeyntiisii ka mutay madaxayguse wuxuu u dhow yahay in laga yeelayoo isaga oo saluug eryoonaya uu reerkiisii dib ugu noqday oo maxaan sidaas ugu malaynayaa ma isleedahay waxaa igu weyn doodda sidaas u culus sidaas u kala dhigdhigan sidaasna u qeexan si maya looga horgeeyaa inay adag tahay maxaa yeelay waa yeelkii hore ee soomaalidu weedha nuxur kale way u dhaganuglaan jireen gaar ahaan haddii ay maanse ku soo aroorto nabad iyo colaadna lagu kala dooransiinayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo